labadaas gabay markuu tiriyey maxamed cumar labadaasi waa ay dhaceen yani imaam ulbahanto isagu wuxuu u tilmaamay raggii ninkii la dilay raggii u qalmayaheer magaalka hay-ada askarigaha inay la laayo oo xaajigii iyo axmed iyaba raggii lalooska ahaa inay u dhintaan buu damcay geeltira kolka hawka in la yiiidi habeenimisoo banaana geel ku hayo aara uma galaan nimankaasi yiidi laakiin raggii heer magaalka ee qurbaha awdi ah raggaas haloo laayadi niman ulbahantooo heer ayaaraa tegey sidii uu isagu uga digahayaybay waxay niman heer niman geeltiro haber yunisay laayeen markay soo noqdeen baa la yidhi anagu rag leynaya maxamed cumar daywadan libin xisiyahaya kelmadaas kolka heer hagarkasmi iyo dhulbahante yaa maxamed cumar ka cadhooday oo kolka halkaana six uu ka tiriyey uu kula yaaban yahay sixdaasina waxay ahayd mubasharada geeraad hadday mucuurta kuu geyso marxalka ad u sheegtaiyo haddii marinka loo diido kol haddii mubasharadaas iraado loo miyirin waayo adoo maray lilaahida haddii ay xal lagu moodo miyirdiin hadduu kugu qabsado maansadaa tirisay murti iyo martabo loo xishiyo muna laga waayo wiilii reeba gabaygan ka hore uun ka maqashiyey in midhaha daarood dhex dhigi mucurtiduu reebay gabaygii muusanowga iyo ahayl maraxoor gabaygan maqadimiintii basharay ugu muraaqooday gabaygan hatii umaaxeeyihii mudug raggii toogay gabaygan u maakeeyey in loo mido masaalkooda murkan xidhanay habariyo nisii muranku noo yiri niman madaxyoogan oo mihindisoonayo anigoo macduud buu hayo malag la doonayo gabaygan magaalada lahaa miid ha laga qaado abtir lagama maydhiya nimaad mina wadaagtaan ficil waa masruuda intaan jidil madoobaadi ligumaasay goortaan lahaa waa la maroogooni gabaygan manaabada lahaa maqan ku raadcayo ragga aralo uga maqno waaba loo marage malaayo khasaarigaysana halkaa ugu muraagseegay inay midaysa qaadaan lawaa midha habarwaaye milgiiba si sooraan sugaynin nuuna duul gobeeda mulkigii garaasaar wuxuu idinka maarooyid dadku magaca u wadi jiray midhaha daaroodi sifadaasi lala maagi jiray mid la orosaaye wax maqaanihii lagala baxay maanta reer hayare inuu miilo gabay reer camay maqal ogaadeyni marwajabo mankii lagu socdiyey mudankii boolaada milgi xumo bahda habaan lahaa milicsan maayaan maxamed guray iyo dilow maahii zeenow yidi maraweynka reer faaraqa deyse murankii miyal qabasho dhimay reer cayaal meelu joogawe reer maxamed nuuniyay ka timid magac wanaagii haweenka oo martoo laga furay maxaad ku sheegtaan maawiskii awoortiyo sidaa maaligow galay wax ka mida qabiil maryoog miida qaayibey laga maartay laba muusiyo mahosho heer cawlig warsangaray u mariyeen hadiga gabashay moogaani masharteen u sayxashada waa mashaqo weyn kuwii ficilka maamuliooga wada mihiibsiiyi maxamuud taleeban u wari madaxyaweynkiisa bal inay dhabliga meeriyaan aada u maqashiiyadiin saddexdaa gabay bahay kolkaa dubaante aad buu gabayadaas agu uga xamaadeen caldhuux waa layi caldhuuxu ninka inaga celiyo maga gabay ayaa gabi jiray caldhuuxinu markaa nin dobu ahaayo agugu cimrigu jiray markaa gabaygii la doonahayay inuu maxamed cumar day ku caabiyo iyo wuxuu ka tiriyey gabay aan dhubaantuu aada u jeclaanin oo gabaygii laftiisa markaas furahay maxamed cumar day tiriyey gabaygaasoo ahaa gunbaanahay gambacad bay igu xidhan iyo garnaagooda gasaansiyaha sidoodan guuri sugayaay aniga haweenka loo galbooda waa gudboonahay jaran gamboolka iska rida guudka iga saara igadeenka i gabihayo waa garxaasadii